insha allahu tacaala buga wuxuu soo bixi doonaa october launchkiisa lagu qabanaya sydney
buuggaas muxuu ku saabsan yahay hani buugga maxaa waayo aan gabayaal waayo collection of poetry waayo aan qoray markii aan ku sugnaa christmas island iyo markii dambe iminkaan sydney imaada waayahay dabcan waxaa ka qortay safarkaagii dheeraa ee aad aad kaga soo baxday soomaaliya ilaa aad soo gaartay australia safarka wuu dhinacyo badnaa doon baad soo raacday crisps island baad timid buug dheer ayaad qortay muddo waad soo waday hadda buuggii waa kuu dhammaaday lix iyo tobankii bishan octoobar aad aad rabtaa inaad soo bandhigto oo dadka aad la wadaagto farxad intee la eg bay ku siinaysaa arrintaas wallaahi waxaan u maleeya waxaa waayo riir rumowdo waaye sababtoo tahay uma malaynaynin laba sano ka hor inaa meeshan joogi doono because waxaa ku jira christmas island oo waa isku ogtihiin dadka badana way ogyihiin xaaladii christmas island maalintaad meesha ka baxayso qofkuu sheegaya malahan waa meel aad ku xiranta futureka adigana annown waaye markaas aniga waxaa nafsadeyda aad marwalba ugu hambaliyaya horta inaa noqday like a strong woman oo like you know aan overcome garay all the obstacleska igu qabsaday christmas island oo dalkayga hooyana haddana meel dhisan u ahayn um, yeah i think waa big success
waayahay buugga marka waxyaabaha ugu badan oo aad is leedahay xoog waad ku saartay qoristiisa maxaa ka mid ah um, waxa ugu badanoon ka qaaday maxaa waayo horta badan waxaa waayo inaan markii anoo la hadlayo dowladan australia oo u sheegayo you know wadankayga uga sheekeynayo because waxaan u maleeyaa haddii soomaaliya a eegto soomaaliya meel ka qorax badan ma jirta u maleeyaa like waa very beautiful country maxaa haysanaa a lot of resources laakiin dhibaatada ugu badan nabad ma ahan so dowladda australia maxaa u sheegaya like you know wadankeena nabad la-aantiisa kilax maanto inuu qaxooti naga dhiga you know intaas le ugu badan laakiin mideeda kale haddana waxaa ka hadlay like um, tribalismka soomaaliya ka jiro ha qabilaysiga qabyaalada ha because markii aa ku jirto christmas island aa ku jirto like like dowladda australia they don't care qabiilka aa tahay individual casekaagay karaa you know waxaasay rabaa inay ogaadaan iyo dhibaatada iyo soomaalinimadaada wax ku kala bixinayo ma lahan so even though christmas island aan joogo waxay ahayd meel aan oga dhabagalay qabiilnimo like because qabiil maba laga hadli karaba qabiil because haddaa qabiil ka hadlayso waxaa waaye meeshii qabiiloo midka kaa soo bixiyay dhulkaaga hooyo soo qabyaalad meeshaasaa lagu joojinaya so waayahay waxaa ka qayb gashaa runtii bandhigyada lagu qabto opera house oo kale sydney waa laguga casuumaa gabayaad ka jeedisaa hadda waxaa tahay gabar caan ah oo aada loogu yaqaana gobolka new south wales gabayada aad tiriso maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah titleka magaca buugeyga oo la dhaho iwill rice n iwill ricena maxaa u qoray maalin maalmaha ka mid a markaan meesha christmas island jooga waxaa sameyn jiray subax walbo intaa quracda cunan waxaan warqad u qori jiray madaxweynaha prime ministerka tony abida mar walba u qori jiray warqad anigu ogeysiinayo inaa haysto like you know i got a talent that adduun weynaha aan rabo inaan la ogaado christmas island la igu xirana inaan u qalmin marka maalin maalmaha ka mid ayaan emailkayga jeegareeyay aad baan u farxay because reply aan arkay markii hore dowladda kusoo dirtay ha replyga markii u horreysay markaan furay aad baan u farxay waxaa isdhe maanta waa maalinta meesha ah ka bixi lahayd balse laakiin replyga muxuu ahaa you will never settle in australia oo lagu soo jawaabay yeah markaas christmas island ku jirtaa christmas island ku jiraa markaas adi sigaal belood camalaa joogaa maxay ugu qorneed mar like australia ku fikirinba weliga australia ma degeysid saacadihii ahayd shan iyo toban daqiiqa gudaheed a waxaa ku qoray boom la dhao iwill rice waan ugu jawaab ayaki iwill rice hadda maasha allah magacaygaba noqoto qofka yaarka kuli iwill rice uu ii bixinayaa boomka iwill rice aa la dhahaa runtii hani sida aad sheegtay dad badan oo xirfad leh ayaa xeryahaasi ku jira sida hadda naaru oo kale pepenugeni oo kale dadkaas soo haddii australia la keena soo isma oran lahayn dad wax ka bedeli kara waddanka way yihiin hundred percent ha boqolkiiba boqol but lakini i think dhibaatada u weyn maxaa waaye you know markii oo meesha horta detention centerka muxuu kaa rabaa inaad noqoto qof aad u ad adag haddii oo mar you know haddii haddii aad adkeyn meeshaas maba ku jiri like waa ku dhimanaysaa so aad adeegaada inaad tisto aniga markaan meesha ku jiray maxaan isku dayay you know horta mid u horeysa luuqada inaan bartaan isku dayay because midaasaa important ii ahayd because haddii aan rabo inaan dowladda la hadlo af ay garanayaan inaan kula hadlo at least um, baan isku dayay so lixdii bilooda ugu horreysay jooq ma dhihin mar walba ingiriis classka aadi jiray you know, mar walba inaan aan ingiriiska barto and, and then six monthkii u dambena maxaan bilaabay inaan qoro bugay i will rise bal intaa ka hore markii aanoo yar waxaan jeclaan jiray inaan noqdo wariya so journalistan jeclaan jira waxaan soo xasuustaa markii aan yara waxaan sameyn jiray intaan qaato caaga bihaan dhihi jira hani aadan cabdille c n n bakhdad ilaa hadda waxaan bakhdad ka doonay waa laisku haystaa i don't know waayahay hadda weliba een, xirfadaas oo m- warbaahinta aad baad u jeceshahay waxaan arkayaa kaamera weyn waa wadataa maxaa ku qabataa kaameradan awdad um, waxaan jeclahay landscape-ka so waxaan jeclahay landscape-ka inaan f- inaan sawiro insha allahu tacaala bugayga our rice markii you know, launchka aan dhameeyo maxaan rabaa inaan soo daayo inaan daawaco buug kale oo la dhao the beauty of australia oo ah like because meelaha city- ququrxoon adi aasa sawirtay baad isku aruurinaysaa ha isku aruurinaya kadibna maxaan rabaa buug inaan soo daawaco bug kale insha allah hadduu ilaahay raahdo waa gartay Een, haddii aan usoo laabano marka een, muddadii gaabneed ee aad joogtay australia maxaa ka faa'iiday maxaase lagaa faa'iiday
um, maxaan ka faa'iiday waxaa ka faa'iiday maasha allah en, waxbarasho En, ya waxbarasho horta midda aniga igu weyneed oo ahayd waxbarasho nolosheeda inaan aan wax u barto En, midada kale wadankayga hooye aban yaan wax ka bartaba like markii u hore aan joogay soomaaliya maalin walba waxaan isku dayi jiray waxaan dhihi jiray wadankan you know, yaa iga bixiya bas laakiin hadda maxaa ogaaday you know, lama huraan waa dhulkaagi hooyo like you know, jacayl cusub baan u bilaababa inaan wadankayga dib u jeclaado hilow baa ku galay hilowba igale Ay,
yeah.
waa gartay um, midda kale en, maxaa u maleeya dadka as- aan saaxiibaha nahay ajanabiga maxay igu dhahaan you know, aan- aan- qof waxaa tahay like dhinaca mental healthka like really strong ah maadaama wadan you know, dagaal ah ka imaaday intaas haddana oo haddana detention iyo waxaas ah ku jiray maadaama soomaalida waxaa nahay dadka ugu mental health like dadka ugu ad adag badan marka ah imaado yacni dhinaca waxaa ula jeedaa qofka haddii uu meel sida detention center uu ku jiro dadka qaar way isla hadlaan een, niyadda ka dilanta een, eh, mararka qaar waxay ku sigtaan in dhimirkooda uu wax gaaro marka adigu waxaa lagu leeyahay aad baad u fiican tahay yeah midada kale i think uh, maxaa waayo maxaa sameeya cunto karis like waxaa jeclahay cuntadeedii dhulkayga like cuntadeedii hooyo inaan dadka la wadaago so festivalaan samse marmar sameeyaa catering oo cuntadeedii soomaalida aan u karinayo marka waxaa sameeya waxaa isku dayaa cuntada markaa kariyo inaan dadka homelesska aan siiyo because inaan dadka caawiya jeclahay And- waaya dadka markaa meelaha ah, publica ama meelaha dadku ay isugu yimaadaan markaad ka gabyeyso ama aad presentation aad soo jeedinayso oo aad ugu darto weliba inaad dhibaatadaas soo martay oo detention lagu geliyey oo safar dheer aad badda soo martay sidey dadku dareemaan markay gooni gooni kula kulmaan you know dadka mar walba I, I think ilaa shantii safarood ah, muu muu simin kuwo waxay i dhahaan q jambaraa tahay kuwo waxay dhahayaan you know um, way fahmayaan like yeah waa isla sidaas de kuwo maxay dhahayaan adiga waxaa tahay dadka oo you know kiurka kasoo jaamgareeyaa tahay kuwana dadna way kusoo dhaweynaan you know waxay ku dhahaan waxaa ka xumina dowladaanada inay saa kugu samaysay ama Eh, maanta waxaad joogtaa melbourne mm, dabcan waxaad degan tahay sydney mararka qaar melbourne ayaad booqasho u timaadaa inkastoo buuggaagana uu soo dhow yahay eh, maalinta aad soo bandhigid qorshaha ma kuugu jiraa marka in melbourne buugga aad kusoo bandhigto ha hadduu ilaah yiraahdo and maybe dhamaashada october Bisha maxaan rabaa dhamaadkeeda.
um, inaan sameeyo tour australia so dhamaashada october inaan melbourne imaado kadibna gobolada kale uh, kadibna aan gobolada kale aado insha allah